cakasaya xadiidka kale isagana saxiix albukhaari wakalanii abu hurayra uu leeyahay wakalanii rasulu llahi sal ly slam fii xifdi zakaati ramadaan bisha ramadaan zakadeedii sakaatulfitrigeediioo lasoo ururiyey ilaalinteedi iyo waardiyeynteeda buu nebigu ii wakaashay salawatu rabbi waslamu caleyh oo wakiil iiga dhigay kadalika fi saxiixayn min xadiidi cuqbat bni caamir ana rasula llahi sal ly slam actaahu hanaman yaqsimuha bayna asxaabihi nebigu adhi buu u dhiibay oo uu yidhi saxaabada u qaybi gowracii hadyigiisoo kale waa kii cali bn abi aalib nebigu wakiilka uga dhigtay salawatu rabbi waslamu caleyh axaadiista ku soo aroortay baabu wakaala aad bay marka u fara badan tahay oo macnaha waxa wey axaadiis fara badan wey ayib taasi marka waxa weye waxay kutusaysaa aslu mashruuciya ama shaygu inuu xalaal yahay ayadana waa daruuri waay maxaa yeelay waa mima yuclam min addiini bidaruura ayay ka mid tahay talabaadna waxa weeyaan waa inuu raalli noqdo bimacnaa markuu raalli noqdo uu leeyahay riduhu waa inuu labada darafba ka yimaado ninka muwakilka ah ee wakiilka kaa dhiganaya waa inuu raalli ku noqdo oo wuxuusan raalli ku ahayn oo uusan ku qancin oo kuu dirsanin kuma tillaabsan kartid mas'alo labaad weeyaane wakaalada aqbaliddeeda waa inuu muwakalka wakiilka la dirsanayaaye waa inuu isagana ogolaado saas macnaa isaguna waa inuu ogolaado guddoomo ha waaye wakiil baan ku noqonaya kan dirsanayana waa inuu raalli ku noqdo labadaa haddaan la helin caqdulwakaala maba asaxayaba ayib hadduu iska tasarufo wakiilkii oo waxaan laysku ogeyn ku tasarufo cuquud iyo heshiisyo iyo beec iyo shiro wuxuu iska galay aadan la ogeyn maxaa la samaynayaaba waa beeca loo yaqaano beyca alfaduuli baa la yidhahda beycu alfaduuli oo yacni waa beec aan idan aadan u haysanin ayib waa laisku khilaafsan yahay waxaana loo deliishadaa oo culimmada yani inuu bannaan yahay kutusaysa inuu bannaan yahay culimmada qabta waxay u deliishadaan xadiidka fi saxiixi albukhaari min xadiidka curwata curwata albaariqi wuxuu leeyahay ana nebiya sal lla ly slam actaahu diinaaran liyashtariya bihi shaatan nebigu sal lla ly waslam hal diinaar buu wuxuu u dhiibay ninkaas saxaabiga ee curwatulbaariqi la yidhahdo si uu neef adhiya ugu soo iibiyo fashtaraa bihi shaatayn halkii diinaar buu wuxuu ku soo gaday laba neef oo adhi ah fa baaca axadahumaa bidiinaarin labadii neef buu mid sii iibiyey oo hal diinaar ku gaday ayb wa jaa'ahu bidiinaarin wa shaatin nebigii buu u yimid isaga oo diinaar iyo neef adhiya wada diinaarku watay baa ilan suuqu waa iska nasiib sooma laba neefoo adhiyuu ku helay labadii neefoo adhigu mid sii iibiyey diinaar buu ku iibiyey diinaarkiina waa wataa neef adhina wuu soo faa'iidey markaasuu nebiga u keenay salawatu rabbi wasalaamu caleyh markaasaa nebigu sal ly slam fadaca lahu bilbaraka nebigu marka wuxuu ugu duceeyey baraku ugu duceeyey tilaabaduu qaabado inuu khayroobo ayib nin marka wuxuu ahaa hadduu xataa wax aan macno weynba lahayn uu ka ganacsado wuu ka faa'iidi jiray markii dambe saxaabadu waxay dhihi jireen ragga ganacsiga warniyaho aan wax isku darsanno nala shirkoobay dhihi jireen ama wax noogu dar waxaaga saasay macnaha ducadii nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh ayib marka u fiirso diinaarka hore ee labada neefa adhiga uu ku iibinayo waa kii loo soo diray laakiin labadii neefee adhiga ahaa mid unuu sii gado ma nebigaa usoo idmay idan iyo uma haysto fasax uma haysto markuu soo iibiyey nebigu waa idmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kadibna halkaasuu raalli ku noqday halkaasay ka qaadanayaan culimmada qabta beeculfuduuliga oo wakiilkaagii tasarufaadka uu sameeyey markaad ka war hesho haddii aad raalli ku noqoto tasarufaadkaas saasay ku fulayaan oo ridaha dambe ee laaxiqa ah baa caqdigii saxiix ka dhigaya saas manaa waa masale ay fuqahadu u yaqaanaan waxay yidhahdaan waxay dhihi jireen aduu magac bay u yaqaanaan yacni waxa weeyaan muxuu ahaa caqdiga oo shuruudiisii qaar ka mida intuu waayey dib laga helay oo shardigii dib isu soo fireeyey dib intuu ugu soo noqday caqdigii uu saxay musalax mucayanay fuqahadu u yaqaanaan marka sidaasay qaarkood leeyihin waana sida aada moodo inay sawaab ka tahay ayib waa masalada ay hadda culimmada qaarkood caqdiga zawaajka laftiisa oo weliga waayey weliguna dib uu ka ogolaaday bay haleeshiyaan beyculfuduuligaas saas maana qaar baa halka haleeshiya ayib oo soomaalidu waxyaabahan ay qasaan oo inta badan xal loo waayo culimmada qaar baa meelaha ku luqluuqa ma garanayo ina alwakaalata wakaaladii juwisad waa la banneeyey fii kulli maa shay kasta dhexdiisa lagu banneeyey shaygaasoo qad xalla xalaaloobay maca sharti ridaa raallinimo shardigeed lala qabo wasfaani waa laba sifo id cilladu waxa weye laa tajuusu ma bannaana labadan beydkan dambe kaa horaa ka fil kaga filan kaa hore bas hadduu ku gaabsan lahaa maqsuudkii waa waa kifaaya kan dambe wuxuu sii sharxayaa un qad xalla maca shardi ridaa labadaas sii sharxaya qad xalladana waxaa sharxaysa id laa tajuusu wakaalatun fii munkarin soo ma wa rida almuwakili ra'su haada haada shaanina maca shardi ridaa unbay sii caddaynaysa saas daradeed waa laga maarmi karaa id ciladu waxa wey laa tajuusu ma bannaana wakaalatun wakaala ma bannaana fii munkarin shay shareecadu ay inkirtay dhexdiisa wakaala kuma bannaana in laysu wakiisho wa rida almuwakili midka wax wakaalanaya ridihiisuna ra'su haada sha'ni arrinkan aan ku dhex jirno wakaalada madaxiisa wey madaxu yani waa laga maarmaan wey manaa waa lafdhabar baabun fii axkaami alkafaalati kafaalada axkaamteedii ayuu baabu yahay alkafaala ayaduna waxa weeyaan waa damiin alkafaala bimacnaa waa damiin in shay damiin lagaaga noqdo ruuxaad dayn ku leedahay ama wax ku leedahay baa damiin lagaaga noqonaya waxaa lagu leeyahay hadduu ku siin waayo anaa ku siinaya iyadana waa min cuquudi tawhiiq bay ka mid tahay rahantii oo kale waay rahantu xolay ahayd laakiin kafaala waxaan dhihi lahaa kafaalada waa damaano oo kaleeto oo yani booskii rahanta waxaa kuu gelaya ruux oo wuxuu ku leeyahy hadaad ka weydo anaa ku siinay sidaas wey manaa kafaaladu ina azaciima laghaarimun bikafaalatin hadi اlkhulaasatu buyinat lidamaani wakafaalaة biاlwajhi faasidaة huna laakin tasixu kafaalaة اlacyaani ina azaciima ninka damiinka ah laghaarimun waa mid daymoobay waxa uu damiinka ka yahay waa dayn uu isagu qaaday wey bikafaalatin buu ku daymoobayoo kafaaladaa iyo damaanadaasuu ku daymoobay haadii midani buu yidhi alkhulaasatu waa khulaaso yani waxa weeye waa khulaasada baabka wey buyinat waa la caddeeyey lidamaanin damaano sababtee darteed baa loo caddeeyey wa kafaalatun kafaalo oo bilwajhi la kafaalo ruux baad kafaalaysa ruux keeniddii ma aha xoolo maaha kafaaladu waxa weeyaan meeshan waa damaanada waxa la yidhahdo oo ruuxii baad keenaysaa ma aha inaad xoolihii ka bixinayso faasidatu wey middaasi waa mid faasida hunaa halkan laakiin tasixu weyse waxaase asaxaysa kafaalatu alacyaani xoolaha kafaaladooda inaad xoolo kafiil ka noqoto damiin ka noqoto way asix laakiin ruuxa laf ahaantiisii inaad damiin ka noqoto kafaala ama damaana bilwajhi maya buu yidhi macnaha ayib kafaaladu waa laba nooc macnaha kafaaladu damaanana waa la yidhahdaa culimmada qaarna way kala duwaanoo kafaaladana xoolahay ka dhigaan miya damaanadana dadkay ka dhigaan miya adugu qaarna saasay u kala duwaan ayib ruuxii marka ruux xoolo damiin uga noqda ama wixii la mid a oo yidhaahdaa anaa damiinka ah u dhiib ama intaad qabsatay buu yidhi war iska sidaa anaa damiinka ah ama waxaa tidhiba bixi anaa damiinka ah ruuxaas ruuxii wax lagu lahaa haddii laga waayo adaa laguu qabsanaya bal waxaa la heli karaa inaan kii aad damiiratayba la raadsanin adiga toos laguu soo aado oo la yidhahda nasii xoolihi adugu ama ka keen isagii ama jeebkaagaba ka bixi laanna bimujarad aada damaanatay adigaa wax kugu wareegeen wejigaagaa lagu siiyey adigaad yani mas-uuliyaddiisii qaaday wahaa kada waxaa faa'iideynaya macnaha xadiidka abu daawuud uu soo saaray fii sunanihi min xadiidi abi umaama nebigu wuxu uhi sal ly slam alcaariyatu mu'addaa waalminxatu marduuda waaddaynu maqdiyun waazaciimu ghaarimun buu nebi ur sal lay slam caariyadu waa la gudayaa wixii la kala ergisto la kala caariyaysto waa in la gudo la celiyo waalminxatu marduuda wixii laysmaaliyana waa in la celiyo maalintu minxada waxaa la yidhahdaa wixii inta bilaash lagugu siiyo lagu yidhahda intifaacso lafihiisana soo celi neef xoolaa lagu siinayaa oo irmaana waxaa lagu leeyahay caanihiisa ka faa'iidayso lafihiisana iisoo celi minxa la yidhahda beer baa lagu siinaya waxaa lagu leeyahay beero midhaha ka goosa igu soo celi haakada raqabadeeda anaa iska leh marka walminxatu marduuda waddaynu maqdiyun dayntiina waa mid la gudayo oo in la gudayadana waa laazim wazaciimu qaarimun zaciimku waa daaminka kafiil baa la yidhaahdaa xamiil baa la yidhaahdaa zaciim baa la yidhaahdaa daamin baa la yidhaahdaa intaba waa loo isticmaala fii suurati maxay ahayd fii suurati yuusuf maxay ahayd wa ana bihi zaciim soo maaha wa ana bihi zaciim bimacnaa xamiil ama daamin ama kafiil saas wey maana ayib marka wazaciimu zaciimkii ninkii damaanay cid damaanayna haarimun waa nin daymoobay oo xoolahaasi waa lagu leeyahay xadiid saxiixa wey xadiidkaas duruq badan buuna leeyahay waxaa kaloo xoojinaya xadiid cabdullahi bni cabbaas uu laga warinayo fii sunani abi daawuud isagana oo macnaha wax weeyaan uu kitaabu nikaax kitaab beec bilowgiisu ku keenaa imaamku wuxuu leeyahay cabdullahi bni cabbaas ana rajulan lazima hariiman lahu bicasharati danaaniira calaa cahdi rasuli lah sl ly slm nin baa nin ku dhegay uu dayn ku lahaa toban diinaar buu ku lahaa markaasuu iska laalaadiyey oo qoort uu ku dhagay yani waxa weye lazimada waxaa laga wadaa yani wuu qabsaday markaasuu sii dayn waayey fa qaala maa cindii shayun uctiikahu war ninyo waxaan ku siiya ma hayo iska sii kaysitaa wixii aan raadiye markaasaa wuxuu ihi laa wallaahi maya walle inaanu ku sii daynin laa ufaariqaka xataa taqdiyanii aw ta'tiyanii bikafiil buuri ku sii dayn mayo aniga adigu kala tegi mayno waan kugu dheganaan ilaa ama waxaygii aada isiiso ama cid damiina aad ii keento fa jarahu ila nabiy sal lay slam nebigu u kaxeeyey intuu jiiday buu nebiga u geeyey markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay sl baldaah kam tastandiruhu buu ku yidhi inteed ka sugi kartaa ilaa inteed ka sugi markaasaa wuxu uhi shahran bil kalaan ka sugi buui hadduu wax keenahay ninkani markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam fa ana axmilu lahu anaa marka damiinka ah anaa dayn ka xambaaree bal ha raadiyay inaga sii daa buuri wuu tegey ninkiioo wakhtigii markii la gaadhay bay iyagoo socda yimaadeen ninkii marka wuxuu keenay dahab dahab uu wadoo dayntii uu ku gudahayo buu markaa keenay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay slam min ayna asabta haada war xageed ka keentay buu ihi dahabka xageed ka heshay markaasaa wuxuu yidhi min macdinin meelaha dahabka laga soo saaro baan kala soo baxay buuhi macdinku waxa weyaan waa manbat ljawaahir min adahab wahayri meelaha dahabka laga qodo halkaasaan ka soo qotay buui kala soo baxay ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam laa khayra fiiha wax khayra kuma jira waxaad wadatee yani waxa weeye wax xaaje iyo danna kama lihin wa qadaaha canhu nebigu waana ka guday salawatu rabbi waslamu caleyh yacni dahabkiisii waa lagu celiyey dayntiina ninkii nebigaa u guday salawatu rabbi waslamu caleyh ayib maxaa ninkan dahabka loogu celiyey waa su-aal taagan oo hadda kuma saabsana macnaha baabkeenna laakiin baabkeenna waxaa ku saabsanoo muhimaddu tahay ninkii xooluhuu keenay markay gudi waayeen dayntii oo munaasab u noqon waayeen ninkanna nebigu uu damiin u ahaa soo nebigu inuu guda ma noqon marka nebigu sal lla lay slam xoolihii isagaa dhiibay oo ka guday macnaha la dhihi maayo maya bal wakhti kale haddana bixi oo sii la dhihi maayo war adaa damiinka ahaaye halkaa ii dhig waayo marka war ma yaal saas man ama ninka dahabka maxaa loogu diiday alkhaaabi caleyh raxmat ullah macaalimkiisa ayuu si fiican ugaga hadlay ixtimaalaad badan baa dhici kara buu leeyahy waxaa dhici karaysa dahabkani in uu ay cillo uu nebigu markaa ogaaday uu ku jirto waxaa dhici karaysa qaabka uu ku keenay inuu ahaa qaab khaldan oo si wax ka yihiin waxaa dhici karaysa mucaamalaad waxaa jira dahabka ay ku soo qodi jireen oo ninka inta loo diro ruuxa la yidhahda dahabka ii soo qod wixii aad soo saartaan nisbe kaa siinaya oo iyada lafteeda mucaamalo qarar iyo jahaalo ku jirta inuu ku yimid baa dhici karaysa waxaa dhici karaysa buu leeyahay dahabkan uu keenay inuu ahaa dahab qaydhiin ah ama caydhiina kolbakaadato aanaa yacni tibri inuu ahaa ninkan lacag xoolaha ka maqanna inuu ahaa danaaniir oo dahabka marka lacag laga dhiga ah marka nin aad yacani waxa weye aad ku lahayd dahab lacag ah dahab caydhiin ah ku hadduu kuu keeno isma gudayaan macnaha garo oo dahabku mar suga caydhiina marka la soo saaro waa inay dawladdu ay hagaajiso oo lacag ka dhigto danaaniirta marka carabtu ma samayn jira carabtu wax lacaga ma samaysan jira sideedaba carabtu reebaadiye ahayn xoolo dhaqata marka waxay lacagaha laga soo samayn jira ay ku mucaamaloodaan labadii dowladood ee markaa dariska ay la ahaayeenoo furus iyo ruum ruumna waxay soo garaaci jirto soo samayn jirtay lacagtan danaaniirta la yidhahdo ee asalkeedu dahabka yahay furusna waxay soo samayn jirtay lacagtan la yidhaahdo daraahimta ee asalkeedu uu fidada yahay labada dowladood labada lacagood baa ka kala imaan jiray laakiin carabtu dahab way haysteen laakiin dahab ay lacag ka dhig lacag mayna ka dhigan karin ilbaxnimadaa iyo xadaaradaas iyo teknolojiyadaa mayna gaadhin marka waxaa dhici karta buu leeyahay dahabka ninkani uu keenay inuu ahaa dahab noocaasa wabitaali aan gudi karin dayntii oo lacag baa dee la siiyey danaaniir baa la siiyey nebigu markaa uu yidhi war waxaagu wax wax gudahaya ma ahna dhaafi kadibna uu nebigu dayntii bixiyey salawatu rabbi waslamu calayh adiga ixtimaalaad badan baa suuroobi karaya taasi waa baab kale laakiin muhiimaddu waxa weeyaan nebigii oo damin ah markii wakhtigii la gaadhayna bixiyey lacagti intaa way muhiimaddu macnaha ayib masalada labaadi waxa weeye masale la yidhaahdo alkafaala bilwajhi aw alkafaala binnafsi kafaala bilwajhi iyo kafaala binafsi waxa weeye midda hore kafaalatul acyaan baa la yidhaha xoolo wey amwaal baad kafaalaysaa damiinka noqonaysa middan dambena waxa weeye ruuxa laf ahaantiisa loo raba waa lagu dheganya isagaa la haystaa dad buu wax gaadhsiiyey maxkamad baa haysata xuquuq baa loo haystaa isaga laf ahaantiisii baa la rabaa markaasaa intaad tagtay baad waxaad tidhi anigaa damiinka ah ha la sii daayo taasi ma soconayso maxaa yeelay berri hadduu iska cararo adigii damiinka ka ahaa wixii isaga la rabay in lagu sameeyo laguma laguma samayn karayo wabitaali wixii la rabay in laga gutana lagaama gudan karo wixii xoolo ma ah soo ma maalan ama xabsi buu lahaa ama dil buu lahaa ama xuduud baa ku soo bixi lahayd ama arshi waxaa ku soo bixi lahaa maalan in macnaha jaraaxaad uu geystay baa loo geysan lahaa adigii marka damiin baa tahay oo maadan adigu jinaayada geysanin hadduu berri iska cararo adiga laguma geysan karo oo booskiisii ma buuxin kartid mar haddaadan buuxin karaynin ruux in la damaano oo ruux laf ahaantiisii damiin laga noqdaay wuxuuhi waa faasi waxbaa kama jira bui macana ayib ruuxa anaa keenaya markii loo baahdo ma soconayso waa baatil macana faa'iida ma leh ayib lianna hadduu maqnaado cararo saas weeyo wixii la rabay inay ka laasimto kama laasimayso imaamu shaafici caleyh raxmatullah ayaa yani aqwaashiisa mid ka mida ku tegey inuu noocaasi baatil yahay ibnu mundir baana rajaxaya macnaha wuxuu leeyahay wax xujo oo waajibinaysa ma garanay laakiin aar ahlicilmi baa qabowl mana ibnu xasmi baa isaguna aad u fogeeyey masalada iyada waa farqigaasa udhexey manaa waxaana looga qiyaas qaadanayaa buu leeyahay fuqahadu waxay isku waafaqsan yihin ruux ay xad ku waajibay inaan kafiil laga noqon karin damiin lagama noqon karayo maadaama aan damiin laga noqon karaynin kan isaga laf ahaantiisii in la soo xaadiriyo loo baahanyayo jidhkiisa xaq lagu yeeshayna isagana kadaalika waa la mid oo kii xadku ku waajibay iyo kan jidhkiisa in la keeno loo baahday labadooduba cillada loo leeyahay damiin lagama noqon karayo waa isku mid adugu masale laisla ogolya ma bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan laa ba'sa saas macnaha laakiin sidan ay rajaxayaan baad moodaan inay sawaabka tahayoo de ruuxii kuu xidhxidhnaan maayo waana bini aadan wax kastaana ka suuroobi karaya saas manaa baabun fii axkaami alxajri ina zaciima dheh ina zaciima kii yani waxa weeye damiinka ahaa la haarimun waa mid daymoobay bikafaalatin bisababi kafaalatin damaano sababteed haadi alkhulaasatu tani waa khulaasadii buyinad waa la caddeeyey lidamaanin damaano sababteed baadarteed baa loo caddeeyey wakafaalatun kafaalo bilwajhi wejigii la kafaalo ruuxa lafahaantiisii la kafaalahay faasidatun way hunaa halkan laakiin tasixu way asaxaysaa kafaalatu alacyaani xoolaha xoolaha iyo wixii aan dadka ahayn kafaalidooda iyo damaanidooda way asaxaysaa baabun fii axkaami alxajri sharidii buu axkaam u yahay xajriga waxaa la yidhahda bimacnaa almancu min altasaruf ilmaal ruuxa waxaa laga xanibayaa ama laga sharayaa xoolihiisa inuu ku tasarufo amar baa la saarayaa maxkamadeed oo waxaa la leeyahay xoolahaaga waxba kagama tasarufi kartid laa baycan walaa shiraa mana iibin kartid mana soo iibin kartid tasarufka dhan baa laga xidhaya xajri baa la yidhahda wاlxajru yahbutu liلsabiyi wamilihi uma safiihi mubadiri اlacyaani wayasuulu in aanasta rushdan صaalixan wamaca albuluuqi fadaka sharط haani wاlxajru sharidii oo ruuxa in tasarufaadka laga joojiyaay yahbutu wuu sugnay wuu sugan yahay lisabiyi buu u sugnaanayaa ilmaha yarkaa wa milihi iyo ilmaha yar wixii la mid a uma kadibna asafiihi kii wax magaradka ahaa ka aan caqligiisu ku filayn bay isagana u sugan yahay xajrigu mubadiri alacyaani ee xoolaha firfirdhinayoo ku ciyaaraya kan caqliga yaree xoolaha ku ciyaaraya wayazuulu wuu zuulayaa xajrigii in aanasta haddaad aragto ood ka dareento rushdan yacni maamul wanaag xoolihii isagoo si fiican u maamulaya saalixan oo hagaagsan a maamul wanaagsan iyo tasaruf wanaagsan haddaad ka dareento markaasi wuu zuulayaa xajrigii wamaca albuluuqi lala qabo qaangaadhid fadaaka kaas oo buluuqa ah shartun shardi wey aanin oo labaad xajriga waa yacni asal waxaa u oo loo daliishanaya aayadda qur-aanka fii suurati الnisa alla yidhi subxana wa tacaala walaa tu'tuu sufahaaءa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama dadka aan xoolaha maamulkiisa garanaynin ee caqligoodu daciifka yahay laga caqli badan yahay xoolihiinna ha u dhiibina xoolahaasoo alla uu idinka dhigay istaag qiyaaman xooluhu waa lafdhabarta lagu taagan yahay marka kaanna waxaa laga dhigay bini aadamka waxaa istaajinayaba inuu xoolo yihiin yacni ahmiyaddoodaa la tilmaamaya xoolaha rabbi subxaana wa tacaala uu istaagga idinka dhigay kuwa waxmagaradka gacantooda ha gelinina kadib waxaa layidhi warsuquuhum fiiha waksuuhum ka irsaaqoo ka masruufa oo ka arad bixiya waquuluu lahum qowlan macruufan hada hadal wanaagsanna ku dhaha waa carruur aan weli qaan gaadhin waa majnuunoo waa waalan yahay waa nacas aan waxba kala garanaynin waa mid caqligaab ah waa safiih xoolihiiba ku ciyaarahaya xoolaha gacanta ugu haya masruufkoodiiyo biilkoodana ka siiya iyo arradbaxooda hadal wanaagsanna ku dhaho waxaad dhahdaan haddii aad dehee dee yacni wax hagaajiso ood sida ka roonaato waxaaga waa laguu dhiibi hadal wanaagsan oo macnaha waxa weeye aan qoonsi lahaynna ku dhah kadib agoontii baa laga hadlay macnaha wabtalu lyataama xataa idaa balaguu nikaax carruurta imtixaana la yidhi agoonta ah markay qaan gaadhaan nikaaxu waa qaangaadhka hadday markay qaan gaadhaan fain aanastum minhum rushdan haddaad ka aragtaan rushdi rushdi waa hagaagidda ruuxu inuu maamul wanaagsan iyo xoolihii si loo maamulo iyo ilaalintooda iyo markaasaa la yidhahdaa raashid la dhaha rushdi haddaad ka aragtaan iyo inay xoolihii haysan karaan oo maamulan karaan fadfacuu ilayhim amwaalahum markaa xoolahooda u dhiiba yani waa markii waxoogaa caqli iyo qaangaadh iyo la arka haddana caqli iyo qaangaadh keliya meehe inuu xoolaha qaabka loo maamulo garanayo oo xifdintooda garanayo markaa ku wareejiya saasuu alla subxana wa tacala aayaddaasi marka waxay sheegtay carruurta yararka ah iyo sufahada soo ma walaa tu'tu sufahaa'a iyo agoonta labada way sheegtay sooma ayib marka waxaa kaloo soo gelaya yani waxa sufahada soo gelaya dadka waaweyn iyo dad yar midkay doon ha noqdeen dadka xoolaha ku ciyaara sida jumhuurta culimada badankood ay qabaan oo xoolihii markii ama la siiyo ama ay soo galaan wuxuu u isticmaalayaa meel aan wax manaafacaada ka soo gelayn xoolihiibuu daadinayaa wuu gubayaa wuu ku ciyaarayaa meel aan sharcigu ogolayn oo dhibaysu u isticmaalayaa waa mubadir waay waa mubadir qaad buu ku cunayaa sigaar buu ku cabbaa khamruu ku cabbayaa waa mubadir waay in gacanta la qabto waay waa in la sharo shaqada laga joojiyo iyo macnaha waxa weyaan tasarufka ayib marka kaasina waa laga joojinaya maxaa yeelay dantiisa uusan garanayn dantiisa ayuusan garanayn hadduu doono nin weynba ha ahaa ila nin weyn bini aadamku caqliguu ku yahay haddiiba caqligiiba caqligiiba tagaba oo caqligii wax maamulahayey ee wax kala qorshaynayay ee masalixda iyo manaaficda iyo mafaasidda iyo kala garanayay hadduu lumo bimathaabati safiih iyo sabigoo kalea loola dhaqmaya xoolihii waa laga joojinayaa isaga dantiisana waa ilaan islaamka iyo dowladdiisi iyo mujtamaciisu waxaa la doonayaa dadka noocaasoo kalea in wax loo hayo ayagii xoolahooda in laisku sii daynin baa la doonaya saas maana waxyaalaha islaamka uu kaga duwan yahay mabaadi'da kale iyo adyaanta kale iyo qawaaniinta kale kaga duwan qawaaniinta kale khaasatan kuwan reer galbeedku ayagu waxayba qabaanba xoolo isagu uu leeyahay iskaba dhaaf inay iyagu u tawfiiriyaan wixii uu ku baabi'i lahayo caqligiisu ku dhammaan lahaa khaasatan mujtamacaadka ay doonayaan inay dhammeeyaan oo ka takhallusaan sida maalan qolyahan maraykanka markay tageen qaaraddan america markay tageen nima waxay ugu tageen la yidhaahdo alhunuud alxumur hunuud ulxumur waxay ku tirtireen baalkii la dhihi jiray mukhadiraad iyo maandooriyo iyo draagis unbay ugu deeqeen waa uun sarqaansan yihin adduun meeluu maraya kama warhayaanba waxna way baabi'iyeenoo waagii horeyba tirtireenba oo wujuudka ka tireen wixii soo hadhanna hadda draagiskaasay ku baabi'iyaan in alle intuu u baahan yaha la siinaya afarna saaca marka ninkii mustaqbal ka fikiri laha dhulkaagii baa la haystaa oo caddaan baa ku haysto oo ka fikiri lahaa soo nin miyir lama ah waaba isaga dha miyirkiisa waa maqanya nafsu shay waxay ku sameeyeen australia iyadana australia markay iyadana tageen waxaa ku noolaa dad hindidana dhinac uga eg afrikaankana dhinac uga eg waaqan magac baa la yidhaha macalda magac baa la yidhaha niman noocaasaa ku noolaa iyagana sidaasoo kale u galeen marka islaamku laakiin ma aha islaamku waa diinu raxma waa diinu raxma oo waxaa la doonayaa ama bulshada ha noqoto ama cid kale ha noqoto cidda xoolaha ku ciyaaraysa in gacanta laga qabto xoolihiisa laftooda loo badbaadiyo naftiisana loo badbaadiyo saas macnaha ayib xanibidda marka tasarufka laga xanibay goormay ka kor laga kor qaadayaa waxaa laga kor qaadayaa sababtii keentay markuu ka baxo sababta keentay hadday yaraan ahayd markuu qaan gaadho rushdina la helo sababta keentay hadday caqli yari ahayd hadduu caqli yeesho rushdina la helo sababta keentay hadday ahayd junuun iyo waalli hadday ahayd oo waalidii uu ka soo bogsoodo rushdina la helo sababtii keentay xajriga hadday meesha ka baxdo tasarufkiisii dib baa loogu celinaya xolihiisi waa la siinaya beydka labaad buu intaa kaga hadlay macna ayib wuxuu yidhi wayazuulu wuu zuulayaa ha waalxajru waxaa kaloo culimada qaarkood ku daraan muusan meeshan hadda muusan abyadda inoogu darin dadka qaar waxaa jira yacni dayn daynta un qaada dayn un ururiyo un mana gudo daynta iyo waxaa kala badanaya marka xoolihiisa haddii dad ruuxaa dayntu ku badatay dadkii daynta ku lahaa ay qabsadaan oy ku dhagaan wixii xoole ee markaa gacantiisa ku jira tasarufkaa laga joojinaya maxkamaddu amar bay soo saaraysaa inuusan tasarufi karin wixii xoole ee meesha laga helan waxaa loo qaybinayaa dadkii daynta ku lahaa si ay u kala gaadhaba ayadana xadiis saxiixa ku soo arooray oo waxaa ku yimid nabiga sal ا lay aslam ana rajula usiiba fii himaarin ibtaacahaa yacni midho uu iibsaday baa ninkaa musiiba ka soo gaadhay fakahura daynuhu markaasay dayntiisii badatay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam tasadaquu calayhi war ku sadaqaysta fatasadaquu calayhi markaasaa lagu sadaqaystay waxbaa loo uruuriyey falam yabluq dalika wafaa'a daynihi wixii la uruuriyey dayntiisii waa gudi weyde dayntii baa ka badan macnaha markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam khuduu maa wajadtum walaysa lakum ila dalika waxaad uun kaaga heshaan uun qaata dadkii daynta lahaayo wax kaloo dee ku leedihiinna maba jiraba hadda miyaad qalanaysaan intaa unbaa agtiisa taan le soo ma intaa uun qaata katibna iskaga taga buu nabigu salawatu rabbi waslamu caleyh ayib muslim baa soo saaray xadiidka min xadiidi abi saciidin alkhudri kadalika fi saxiixayn min xadiidi abi hurayra nebigu wuxu uhi sal lay slam man adraka maalahu cinda rajulin qad aflasa ninkii xoolihiisa ka hela nin agtii ninkaasoo caydhoobay nin daymo badan lagu yeeshoo caydhoobay oo kacay hadda kicitaan baa la yidhahda nin iflaasay oo kacay yaad xoolahaagii ugu tagtay agtiisa fa huwa axaqu min bihi min hayrihi bu nabur sal lay slm dadka daynta ku lehee dhan inta kale isagaa uga xaqnimo leh laftoodii hadday yihiin maalan baabuur buu kaa daynsaday baabuurkii markuu kaa daynsaday dadkii daynta lahaabaa isa soo tumay ninkiina waa kacay baabuurkaagii unbaa meesha laga helay lagula wadaagi maayo adigunbaa iska kaxaysanaya ayib laakiin hadduusan baabuurkaagii ahaynoo intuu rogay baabuurkaagii iibiyey lacagi ka soo gashay lacagtii wax kale ku rogay markaasi hantidaadii ma aha laf ahaanteediiya waa wax kale marka waa la wadaagayo quramada meesha joogay daynta ku lahaa baa markaa loo qaybinayaa nin sidii nin walba dayntu ku lahaa intay ahayd macnaha marka in xajri lagu samaynayo ayay macnaha ku tageen culimada qaarkood adilladaasaana loo daliishaday kadalika ruuxa mariidkaee xanuunsanaya isagana markuu xanuunku uu ku cuslaado dardaarankiisa dardaarankiisa xoolihii inuu dardaarmo oo kala firdhiyo oo yidhaahdo inta hala sii hebel inta hala sii hebel ayadana tasarufkaa laga joojinaya waxaa la leeyahay waxaad ku tasarufi kartaa waa un ulu wixii kale maya ma soconayo ayib addoonka isagana tasarufkiisu waa maxjuur oo sayidkiisa idankiisa ku xidhay saas maan walxajru sharidii iyo xanibiddii tasarufka laga xanibayey yahbutu wuu sugnaadaa lisabiyi ilmaha yarkaabuu u sugnaadaa wa milihi iyo ilmahada yar mid wixii la mida uma kadibna asafihi ka caqliga yaree waxmagaradka ah ayuu u sugnaadaa mubadiri lacyaani ee xoolaha firfirdhinaya xoolaha ku ciyaaraya wayazuulu wuu zuulaa yacni xajrigii in aanasta haddaad aragto rushdan maamul wanaag xoolihii si fiican inuu maamulayo saalixan oo wanaagsan rushdi wanaagsan haddaad ku aragto wa maca albuluuqi qaangaadhidna lala qabo labadaas haddii laga helo ah macnaha hadduu qaangaadho rushdi saalixana laga arko oo aayaddaa sheegtay soo ma ha xataa idaa balaguu nikaaxa kadibna fain aanastum minhum rushda labada shardi ba halkaasa laga qaato wa maca albuluuqi fadaaka kaasi shartun shardi weeye aanin oo labaad baabun fi lqasbi wa axkaamihi baabkanaan ku darayna wuxuu baabu yahay dhicii iyo axkaamtiisa wاlqasbu ismun radduhu mutacayinu bilmili aw min qiimati اlأhmaani waإida zaracta biardi qowmi haasiban nafaqaati zarcin khud walaa min haani waqlac licirqin ظaalimin waltadmanu bileyli shara jinaayaة اlxayawaani wاlqasbu dhici ismun waa dembi radduhu celintiisa shaygii la dhacay in la celiyana mutacayinun waa waajib laasim ah bilmili baa la celinaya shaygaa dhacday mid la mid ah isagii oo kale ah aw amase min qiimati اlahmaani ama lacagaha qiimahooda ayaa la celinaya shaygii mid la qiimo ah qiimihiisii oo lacaga macnaha waidaa goortii zaracta aad beerto biardi qowmin dad dhul ay leeyihiin dhul dad leeyahay haddaad beerto haasiban xaal aad tahay mid dhacay oo biliilqaystay adoo dhacay baadbaad beertay nafaqaati zarcin beertaada aada beertay wixii nafaqaiyo kharash kaaga baxay uun khud qaado walaa min aanin wax kale sameya wixii nafaqo kaaga baxdayo biil bas kharash waqlac fuji licirqin xidid fuji daalimin oo daalim ah xidid yacni waxa weeyaan dhulka ku jira dulmina ku galay xididkaa iyo geedkiisa isla fuji waltadmanuu damaana bileyli habeenkii shara jinaayati alxayawaani xoolaha dhibka ay geystaan sharkooda habeennimadii damaana qasbigu waxa weeyaan waa dhaca waxaynu u naqaana waayahan dambana magacyaha loo bixiyo biliilqa iyo wax saas la yidhaha ayib waa inaad xoolaha dadka ku qaadato biduuni idnihim ayagoon ku ogolaanin waa dembi buu ina yidhi inay dembi tahay waa iska caddaa waana itifaaq waciid adag baana ku soo arooray walaa ta'kuluu amwaalakum baynakum بالباطل وعكل كسر أرور حديث في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار روح مسلم حقي سروحي حق دركو قوسته إله النار بأواجبه مركزا وحي لدى الصحابة وإن كان شيئا يسيرا نبي الله وحي يربح هذا مياه حتى ما وحي يرهدوه حتى نبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك xataa laan cadayaba ha noqoto bu nab sal sl xataa wax kale iska dhaaf laan caday ah ood xaqdarro ku qaadatay naar bay waajibin saas macnaha ayib marka raddulmaqsuub waa laga maarmaan khilaafna kama jiro wixii aad dhacday bililqaysatay xaqdarro ku qaadatay inaad celiso inay laasimta oo dadkii iska lahaa inaad u celiso celinta marka la celinayo waxyaabaha jiraa laba qaybood loo qaybiyaa miliyaad iyo waxyaalo muqawamaad ah miliyaadka waxaa la yidhaahdaa waa shayga shay u dhigma leh oy dhinac walba iskaga mid yihiin shaygii aada lahayd shaygii la dhacay laf ahaantiisii haddii la waayo waxaa lagu gudayaa isagii mid la mid ah saasaa asal ah ayib haddii mid la mida la waayo oo ama miliba uusan lahayn ama miliguu leeyahay ee markaa ma fududa markaa qiimaa la aadaya qiimaa la aadaya goormaa la qiimaynayaa maalinkaa dhacday qiimihiisii baa la qiimaynaya qolana waxay leeyihiin ma ahee maalinkaa aad toobad keenaysood celinaysaa la qiimaynaya labada ra'yiba waa jiraan laakiin muhimmaddu waxa weeyaan hadduu mili yahayna isagii oo kalea la celinayaa hadduu muqawam yahayna qiimihiisaa la celinaya oo markaa mili uusan ahayn waana kala duwan yihiin oo kutubta fiqigu way kala qaadaan waxyaalaha miliyaadka ana gooni baa loo sheega waa la caddeeyaa waxyaabaha kalena macnaha iyadana way sharxaan macnaha ayib xadiidteedu waa badan tahay oo xadiidka kutusaya shaygii shay la mida in la celinayo waxaa ka mid ah xadiidka tirmidi uu soo saaray min xadiidi anasin biisnaadin saxiix wuxuu yidhi ahdat bacdu aswaaji الnabiy sal lay slam ila اnabiyi طacaama fii qasca nebiga xaasaskiisa qaar ka mida ayaa nebiga waxay u soo hadiyeysay cunto xeedho ku jirta xeedho cunto ah bay gurigii nebiga keentay salawatu rabbi waslamu caleyh gurigu marka la keenayo waa guriga caaisha haweeney kaloo xaasaskii nebiga ka midana raashinka soo dhiibtay marti baana markaa joogta fa darabat caaishatu alqascata biyadiha caaisha waa masayrtay marka xeedhadii la soo waday bay intay macnaha waxa weye gacanta ku dhufatay bay xeedhadii dhacday fa alqat maa fiiha iyadiiyo wixii ku jirayba waa isla dhaceen xeedhadii jabtay raashinkii daaday markaasaa nebigu sal lay wasalam intuu weelkii isku soo ururiyey oo raashinkii soo qaaday buu wuxuu yidhi haarat ummukum haarat ummukum hooyadiin masayrtay hooyadiin masayrtay macnaha raggii meesha jooga waxoogaa waa cudurdaar oo dee haweeney yacni waxa weeye intay kacday weelkii jebinaysa haweenaydu mawaalantaa laisdhihi caysho maxaa ku dhacday baa laisdhihi sooma marka waa cudurdaar hooyadiin waa masayrsan tahay buu nebigu sal lay slam macnaha waxa weye haweeney masayrsan cudurdaar bay leedahay hadday weel jebisiyo hadday wax kala fiiqdaba ayb faalqat maa fiiha markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam طacaamun biطacaamin wa inaaun biinaa cuntadana cuntaa lagu gudi weelkiina weel baa lagu gudi buu nebi uhi sl lay waslam markaasuu nebigu sal lay waslam xeedho taalay guriga caaisha intuu soo qaaday buu adeegihii keenay raashinka usii dhiboo yidhi uge xeedhadaadii baa lagu guday marka waa mili soo maha xeedho xeedhaa udhiganta shaygu hadduu mili yahay marka waa in mili lagu gudo haddii wax u dhigma la waayo waa in markaa la qiimeeyo markaa lacag la bixiyo saas maana ayib sidaa waxaa ku tegey alimaam shaafici iyo abu xaniifa ku tegey ayib kadib wuxuu ina yidhi haddii waxa la kala dhacay uu dhul yahay haddii waxa la kala dhacay dhul yahay dhulkiina la beertay isagoo la beertayna la doonayo in xaqii la celiyo ama ruuxii lahaa intuu yimid in loo celiyo la doonayo beer baana ku taalla ninkii dhacay baana beeray maxaa lagu samaynaya wuxuu leeyahay laba u kala qaad beertu hadday tahay beertan yaryarkee zarciga la yidhaahdo beertan yaryarkee zarciga la yidhaahdo ee iyada marka la goynayo iyadiyo geedkeeda laysla gooyo hadday noocaas tahay wuxuu yidhi ninka dhulka dhacay ee beerta noocaasa ku beeray wixii kharashee ka galay oo ha loo celiyo dhulkii iyo beerta ku taallana yaa iska leh ninkii dhulka lahaa baa leh sidaasi waxaa ku tusaya xadiidka raafic ibnu khadiij cinda abi daawuud nebigu wuxu uhi sl ly slam man zaraca fii ardi qowmin bikayri idni ninkii beero dhul dad leeyihiin iyagoon u idmin falaysa lahu min azarci shayun walahu nafaqatuhu beerta meesha ku taalla waxba kuma leh kharashkii ka galay buuse leeyahay waa xadiis saxiixa wey ayib waa xadiis saxiixa amaa waxa dhulka ku yaalla hadduu yahay geedo waaweyn iyo waxa qarsiga la yidhahdo qarsiga waa geedaha midhaha marka laga gooyo iyaga lafahaantoodii hadhaya waa ee tallaalka la yidhaahdo sida maalan zaytuunka iyo nakhliga iyo cambaha inaga inoo baxa iyo muxuu ahaa muuska iyo yacni waxa weeyaan mar labaad mar saddexaad baa midhaha laga goostaa oo geedku hadhaya soo ma hadduu kuwaas yahay maxaa lagu samaynaya hadduu kuwaa yahay wuxuu yidhi geedkaa xididada loo siibaya ninkii dhacayna bannaankaa la diraya dhulkii oo bannaanna ninkii ilaha waa lagu wareejinaya waxaa laga qaadanayaa buu leeyahay xadiidka saxiixa ah laysa licirqin daalimin xaqun abu daawuud baa soo saaray saxaabo dhowraana xadiidkaa laga wariya xidid daalim ah oo gardarro lagu geliyo dhulka nebigu wuxu uhi sal ly slam xaq ma leh saas wey maanaa taqriiban waxay ka dhigan tahay oo kaleeto nin dhulkaagii dhacay oo guri ka dhistoo kale guri ka dhistay marka ma gurigii baa loo celinaya wixii kaga baxay mise gurigaaga fujisaa la dhahaya hadduu ninkii dhulkale ha yidhahdo war anugu yani waxna kuu celin maayo dhulkaygii oo bannaan baan rabaa dhagaxaaga fujisoon baa la dhihi kharash labaadood ku rartana gal soo ma fujintiisiina gal laanna markaagii horead dulmi wax ku salaysay sooma ninkii dulmi galay waa inuu caaqibadiis helo marka taqriiban saasuu u kala qaadayaa xadiidka labada xadiidna midna zarciguu ka dhigayaa midna wuxuu ka dhigayaa harsiga saasuu u kala wajahaya laakiin culimo kale waxay u kala wajahayaan waxay leeyihiin ama qarsi ha noqdo ama zarci ha noqdee dhulka wixii lagu beeray nafaqadii kharashkii galay laba goorobaa ninkii lahaa waa loo celinaya dhulkii iyo wixii ku yaalayna ninkii dhulka lahaabaa qaadanaya iyadoon la kala qaadin zarciga iyo qarsiga sidaa culimada qaar baa maray ayb waxaa inoo laaban oo uu beydka ugu dambeeya waxaan ujeedaa shariga ugu dambeeya kaga hadlay beydka saddexaad xoolaha nool wixii dhibay geystaan xoolaha nool wixii dhibay geystaan maalan beeray daaqeen waxbay kharibeen wuxuu ku yidhi waxay kharibeen hadduu habeennimo ay halleeyaan habeennimo hadday wax halleeyaan dadkii xoolaha lahaabaa dammaanaya oo wixii xooluhu halleeyeen bixinay hadday xooluhu wakhtigay wax halleeyeen maalinnimo ay tahayna dadkii beerta lahaabaa dayacay beerta limaada lanna habeenkii waxaa la yaqaanaa xoolaha in la xareeyo la xidhxidho hadday waxaleeyaan ninkii loo baahnaa inuu xoolaha ilaaliyo xidho ayaa wax dayacay markaa soo maa isagaa damaanaya maalintiina waxaa la yaqaanaa inay dadka beeraha le beerahooda waardiyeystaanoo xoolaha la sii daayo soo ma maalin beer la galay ninkeediibaa dayacay wa yaad u raadsan marka adaa dayacay sidaasaa loo kala qaadayaa waxaana kutusaya xadiidka bara ibnu caazib ana rasuula lahi sal lay slam qadaa ana xifda alxawaa'id nebigu wuxuu xukumay beeraha ilaalintoodu binnahaari calaa ahliha maalintii dadka beeraha leh yaa ilaalintoodu saaran tahay wa ina xifda almaashiyati bileyli calaa ahliha habeenkiina dadka xoolaha leh bay saaran tahay xoolahooda inay ilaaliyaan wa ana calaa ahli lmawaashi maa asaabat maashiyatuhum bileyl dadka xoolaha leh xoolahooda wixii habeenkii dhibay geystaan waa lagu leeyahay xadiidka abu daawuud baa soo saaray waana xadiis saxiix oo muttasila weeye sidaas wey macnaha madhabka maalik iyo shaafici iyo axmed iyo jamaca culimada ka mid a jamaahiirta qaba in mas'alada saa loo kala qaado ayib haddaynan habeenkiiyo maalintii ahayn beeraha iyo wax saas ayna ahayn oo waxyaabaha kale soo hadhay dhibaatooyinka kale xooluhu ay geystaan xoolaha ay geystaan asal waxa weeye neefka xoolaha ah wixii dhibay uu geysto waa waa hadur hadda waxaa laga hadlay masalada beeraha laakiin maalan waxa weeyaan neef geela intuu durduriyey buu ruux jiidhay ama ratibaaba intuu ilmo qallacay buu madaxa fujiyey maxaa lagu samaynaya waa hadur waayo meel kasoo qaad wax kasoo qaad ma leh saas macana waxaana laga qaadanayaa xadiidka saxiixa nebigu yidhi sal ly sl saxiixayn ku yaala min xadiidi abi hurayra alcajmaau jurxuhaa jubaar buu nebigu sal lay slam alcajmaa waa waxaan hadlin oo yani dunyada iyo xoolaha wixii ay geystaan iyo dhibkay geystaani wax kasoo qaad male buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin goormayna wax kasoo qaad lahayn waa markii aan la saarnayn oo keligeed ay tahay way haraatiday way dishay way ku durdurisay way hardiday laakiin hadduu saaran yahayoo wado oo iyadoo la wado ay wax geysato markaasi ninka saaran baa laga rabaa saas way macanaa ninka saaran ayaa laga rabaa oo markaas waxa weeyaan dee ayadu waxaa yani nin ruux caqli leh baa markaa xakameedheeda hayey muxuu u qaban waaye wa markanse yaa loo raasanaya ma xoolo caqlina male xikmad meesha mata yani waxa weye waxay wax ku hadleeyaan yani meeshii lagala xisaabteemi lahaa male waa meeshay ka imaanaysa maalan xoolaha baabuurta iyo jinaayaadkooda iyo asal ahaan macnaha waxa weye baabuurku markuu iska yaallo haddaan dayacid ka dhicin oo meel xun uusan ruuxa dhigin wixii macnaha waxa weeyaan uu khalad ahaan ku galo ama ciddii khalad ku gashaayo dhib ku gaadhaayo waxa wey waa jubaarun leanna waa xoolihii oo kale laakiin baabuurku haddii la wado saa'iq uu leeyahay saa'iq hadduu leeyaho darawal uu saaran yaho baabuurka u wado jinaayadiisa markaa darawalkay raacaysa saas wey maanaa waa sidii neefka geelee la saarnaa oo kale wey maanaa halkaasuu maraya ayib walqasbu dhaca la dhacay xoolaha la dhacay dhicitaanku ismun dembi weeye radduhu celintiisu iyo indiif dadkii lahaa loo celiyana mutacayinun waa laazim waa caynowday oo ruuxaa dhacay bay laazim ku tahay haddii ruuxii dhacay ee bililiqaystay uu dhintay xoolo lasoo dhacay ma lasoo dhacay ma la dhaxli karaa maya toban awow haddii loo kala dhaxlo xoolahaasi waa xaaraam saas maanaa xoolahaasi xaaraamnimay baaqi ku yihin haddii cid loo celiyaba la garan waayo ka war wakti baa ka soo wareegay qabaa'il baa kala dhacay meel loo raacana lama yaqaano maxaa lagu samaynaya markaasi waxaa laazima inaad sadaqayso ood isdhaafiso ruuxii iska lahaabo ilaahay baa garane oyna ka lumaynine u sadaqee adigana toobadkeen marka marnaba sii hayso iskaga intifaac socon mayso dariiq khaladi kuu soo gashay walqasbu dhici ismu iyo radduhuna mutacayinu weeye bilmili baa la celinayaa kii la dhacay mid la mid a aw amase min qiimati alahmaani ama lacagaha qiimahooda shay lacaga oo qiimihii shaygii la dhacay qiimihiisii ah ayaa la celinaya waidaa zaracta haddaad beerto biardi qowmin dad dhulkood haddaad beerto haasiban xaala tahay mid dhacay nafaqaati zarcin beerta aad beertay kharashkeedii kaaga baxay khud qaado walaa min aanin mid mid labaadse ha ku darsanin laa min aanin waa wowda iska saayda waqlac fuji licirqin xidid daalimin oo gardaran xididku ma gardarnaado waa iska jamaad eh laakiin ninkii lahaabaa gardarro meesha ku geliyey way macnaha ayib waltadmanuu damaana bileyli habeenkii waxaad damaantaan shara jinaayati alxayawaani xoolaha dhibka ay geystaan sharkooda habeennimo hadday geystaan damaana maalinimo hadday geystaanna macnaha damaano male waa laakiin xaggay ku xidhan tahay waa beeraha bikhusuus beerahay khaas ku tahay amaa jinaayaadka kale waa saa aan u sheegnayo العجماء جبار بأصلها اللهم إلا سامي والله ودمه هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد باب في أحكام اللقاطة في أحكام اللقاطة يقول الناظم حفظه الله تعالى وغفر له للقاطة قد جاز أخذ معرف وانشد بمكة غاية النشدان أشهد ذوي عدل وقيد وصفها إن كان قيمتها بذات الشان من بعد حول الانتفاع محلل إن يأتي صاحبها تكن بضمان إن التقاط الإبل ليس بجائز لكن سواها جاز من حيوان luqaatada waxaa la yidhaahdaa oo meeshan ka godaalgelayaa waxyaabaha dhaca ee luma dadka ka luma xoolaha dadka ka luma ama xoolo nool ha noqdeen ama mood ha noqdeen wuxuu yidhi markaa liluqaatatin mid luntay oo la qaaday waxaa u sugnaaday ama liluqaatatin mid luntay oo la helay ayaa qad jaaza uu bannaanaaday akhdu mucarifin mid yaahdinaya oo haybaarinaya qaadistiisa ayaa bannaan inuu qaado wanshud haybaari bimakkata maka ku haybaariyo yaahdi waa ghaayata nushtaani haybaarin ama yaahdin midda yacni wax way ugu dambaysa ashhid markhaati geli daway cadlin laba cadaalad u saaxiiba laba ruuxoo caadiliin ah waqayid waxaad xidhaa wasfahaa sifadeedana xidh sifadeedana meel ku xidho gooni u garawa in kaana hadduu yahay qiimatuhaa qiimaheedu bidaati shaani mid sha'ni u saaxiib ah mid qiimo leh hadday tahay way macnaha min bacdi xawlin sanad kadib alintifaacu intifaacid lagu intifaaco luqaatadii muxallalun mid la xalaalayo waay in yaati hadduuse yimaado saaxibuhaa ninkii iska lahaa hadduu yimaado takun waxay ahaanaysaa luqaatadii bidamaanin damaan bay damaanay ahaanaysaa waad gudaysaa way macnaha ina iltiqaata alibli geela qaadidiisa iyo kaxayntiisu laysa ma ahanin bijaa-izin mid bannaan laakiin lagu noqoy warkee siwaahaa geela wixii ka soo hadhay oo min xayawaanin xoolo ah jaaza waa bannaan tahay iltiqaadkii waa ku bannaan yahay way macnaha luqatada ama luqaatada labadaba waa la yidhaahdaa waa waxyaabaha dadka ka luma ee jidka laga helo ama meel kaleba laga qaado laga helo ama xoola ha nool ha noqdeen ama mood ha noqdeen ayib wuxuuna yidhi marka ma qaadayo luqaatada ilaa ruux doonahaya inuu yaahdiyo mooye oo macnaha wax weeyaan milkin looma qaado inaad milkido looma qaado laakiin waxaa loo qaadaa inaad yaahdiso ood haybaariso ood raadiso dadkii iska laha saasaa loo qaadi karaa waxaana macnaha ku tusaya xadiidka zayd ibnu khaalid nebigu wuxu uhi sal ly slam laa yu'wi daallata ilaa daallun lam yucarifhaa waxyaabaha lumay iyo xoolaha lumay ma xareeyo oo ma dumo ilaa mid lunsan mooye inuuba markaasi yaahdinayo mooye bimacnaa yaahdin dariiqeeda iyo inuu yaahdiyo hadduu u qaado waa saxsanye haddiise uu sidaas si aan ahayn ku qaado isaga laftiisaaba lunsanba saas macnaha bimacnaa yaani dariiqiisu ma saxsana way leanna waa xoolo markaa uu dhacayo way waa dhac oo kale way ayib muslim baa xadiidkaa soo saaray khilaafna kuma jiro inaan loo qaadi karaynin inaad milkido laakiin ay tahay niyada aad ku qaadaysa inaad raadiso dadkii iska lahaa ood markaa yahdiso ayib intaa markuu inoo sheegay kadib ayuu wuxuu ku yidhi maka iyada wixii laga helo iyo wixii ku luma xugum khaasay leedahay waa xaramka dhexdiisa xugumkeeduna wax weeyaan ayada yaahdinta aada yaahdinaysa dhambaanba dhammaan mayso waxyaabaha kale dhulka kale laga helo waxaa la yaahdinayaa sanad sanad kadibna saan u tegi doonno waad milkin oo adaa yeelan shardigeedaad ku yeelan doontaan sheegi doonno laakiin maka luqadadeeda iyo wixii ku lumoo laga qaado ayada yaahdinteedu ma dhammaanaysa waad unwadi wuxuu yidhi wanshud bimakkata haayata nushdaani buu ku yidhi dhammaad ma leh ayb waxaa laga qaadanayaa xadiidka abu hurayra rasuulku sal lla lay wasalam maka wuxuu yidhi markuu ka hadlayay laa yacdudu shajaraha laa yucdadu shajaruhaa walaa yultaqatu saaqitatuhaa ilaa min limunshidin buu nebir sal lay slm geedaheeda lama jaro oo lama qodax jaro baadideedana lama qaado ilaa ruux inuu yahdiyo doonayo mooye bukhaariya muslim baa soo saaray marka ilaa limunshidintaa waxaa laga wadaa ruux ku talagashan intay gacantiisa ku jirtaba inuu raadiyo dadkii lahaa ruux saasa unbaa qaadi kara ee iyadu yaahdinteedu wakhti male waa ayib alimaamu maalik caleyh raxmatullah yaa aimo kalaa sidaa qaba baadida maka inay ka duwan tahay baadiyada kale waana sida xadiidka daahirkiisa ka muuqata wey ayib kadib wuxuuna yidhi baadida markaad qaadayso laba markhaati u samee waa inaad laba ruuxo markhaatiya u samayso weliba caadiliin ah oo tidhaahdo shaygan waa baadi meeshaasaana ka helay markhaati ka ahaada waxaa ku tusaya macnaha oo laga qaadanaya xadiidka ciyaad ibni xumaar wuxuu yidhi nebigu sal lla lay wasalam man wajada luqata falyushhid daway cadlin wax lumay iyo alaab luntay iyo xoolo lumay ruuxii hela ha markhaati geliya laba ruuxoo caadiliin ah waliyaxfad cifaasahaa wa wikaa'aha weelkeeda ay ku jirto iyo shayga afka kaga xidhan ee ningaxeedaana ayadana ha xifdiyo oo si gooniya ha u astaamaysado fain jaءa saaxibuhaa falaa yaktum ruuxii iska lahaa baadida hadduu yimaado yuusan ka qarinin fahuwa axaqu biha isagaa u xaqnimo leh waa xoolihiisii wain lam yaji saaxibuhaa ruuxii iska lahaa hadduusan imaaninna fahuwa maalullaahi yu'tiihi man yashaa waa xoolo ilaahay oo ninkuu doonuu alla siinaya subxana wa tacala bimacnaa waxa way hal sano markaad yaahdiso oo markii horena markhaati u samaysay halkii sanana wax yeesha aad weyday xoolo ilaahay oo alla ku siiyey wey markaas abu daawud baa xadidkaa soo saaray waana xadiis saxiix xadiidka waxaynu hadda u deliishanaynaa un markhaati gelintu inay waajib tahay wujuubkana waxaynu ka qaadanaynaa amarka nabiga sal ly slam uu yidhi falyushhid daway cadlin lanna waa amar walamru fi اlasli yufiid اlwujuub sidaana waxaa ku tagay alimaamu abu xaniifa waana axadu qowlay ashaafici caleyh raxmat ullah ayb wuxuu ina yidhi kadib marka markhaatiga loo samaynayo lana yaahdinayo oo yacni la raadinayo dadkii lahaa waa markii ay baadidu qiimo leedahay shay qiimo leh markay tahay haddayna qiimoba lahayn oo shay iska yar oo aan inta badan ruuxa markay ka lunto uusan saa u sii danaynin ay tahay waxyaaba aan qiimo badan lahayn oo la raadinin baa jira hadday kaa dhacdo xataa aadan dib ugu noqonin waxyaalaha yararkeen aada u qiimo badnayn ayaga waxba la yaahdin maayo markaad qaadataba waad iska intifacsani waxaana laga qaadanayaa xadiidka bukhaariyo muslim ku yaalla nebigu sal lay wasalam mara bitamra timir buu nebigu soo maray xabad timira oo dhacday markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam lowlaa annii akhaafu an takuuna min asadaqati la akaltuha buu nebig sl lay slm haddaanan ka baqaynin inay sakada ka mid tahay oy sadaqo tahay haddaanan ka baqaynin waa cuni lahaa buu nebig sal lay slm macnaha waxa weyaan dee aalubeytka nebiga iyo aalubeytka salawatu rabbi waslamu caleyh sakada iyo sadaqada looma ogoleen marka baqdina amay sadaqa tahay baan u daynaya haddii kale waa qaadan lahaa waa cun lahaa bu nabur sal lay slm waxaa laga fahmayaa xabaddaa timirtaa iyo wixii la wasan ah oo la qiimo ah macnaha iyo waxyaalaha yararka bini aadamka inta badan hadduu ka lumo uusan siiba raad qaadin waa la yska intifaacsanaya markaas yaahdin male sidaasayna qabaan culimmada badankood agaru ahlicilmi saas ku tagan ayib way kala duwan tahay marka curfiga iyo kolba deegaanka iyo muxuu ahaayey caadadaasaa kala xadidaysa shaygu qiimo ma leeyahay mise qiimo ma leh waxaa laga yaabaa waagaa shay qiimo lahaa hadda inuusan qiimo lahayn baa iska dhici karaysa saas way macnaha ayib kulli wixii marka qiimo geli karo dhoon oo ruuxu markuu ka lumo uu raadinayo muddo inuu doondooni doono loo malaynayo waa in la yahdiyo way macnaha yahdintu waxay soconaysaa buu yidhi hal sano sanad kadib haddii aad wax ku yimaado weydo oo baadidii sheegto yahdinta waxaa laga yaadinayaa meelahay dadku isugu yimaadaan adigoo markaas astaamaheedii iyo calaamooyinkeedii garanaya iyo weelkii ku jirtay iyo wixii af kaga xidhnaa iyo tiro hadday leedahay tiradeedii hadday sifo kale leedahay sifooyinkeediiyo tilmaamaheeda sanadkaa markaa yaahdiso meelaha caamkii laysugu imaanaya ka yaahdiso waan masaajidda ahayn haddana wasaa'iluliclaamka yani wax weeye xadiidka ee cusub baa la adeegsan karaya hadday idaacad tahay iyo hadday telefishin tahay iyo saasaa macnaha wax weeye kolba sidii macnaha wax weye suurto suurtogeli karta baa lagu yahdinaya sanad markuu ruuxu yaahdiyo haddii loo yimaado wax sheegta uu helo oo sifaadkii iyo tilmaamaheedii caddaysta wuu siinaya hadduu wax u sheegta waayo u yimaada isagaa yeelanaya markaa sanad kadib ayib wuxuuse ku yeelanayaa oo uu ku qaadanayaa ku intifaacsanayaa shardi ah haddii uun cid sheegata ay dib ka soo baxdo inaad u gudi doonto oo aada damiin ka tahay saasaad ku intifaacsan saas way macnaha waxaana laga faa'iidaysanaya macnaha xadiidka zayd ibnu khaalidin fii saxiixi lbukhaari wa muslim wuxuu yidhi su-ila rasuulu llahi sal lay slam can alluqatati min aldahabi waalwariq waxaa nebi maxamed la weydiiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxyaabaha luma oo dahabka iyo fidada ah labadaa macdanood ah markaa
tahay